Nabad dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka oo maanta aynu kusoo qaadanayno haweenka ku nool magaalada Burco ee ku shaqeysta xirfadda harqaan-tolida iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha qoysaska magaalada Burco. Haweenkani ayaa tababar lagu siiyaa iskuulka kor u qaadida nolosha qoyska. Wariyaha Radio Ergo Sadiiq Yuusuf Khalaf ayaa la kulmay qaar ka mid a haweenkaasi oo la sheekaystay.
magacayga waxaa la yidhaa qada jaamaciga waxaan halkan baan ka baxay anigu iskuulkan baan ka baxay bamileef labadii kun iyo toddobadii ayaan halkan ka baxay dabeedna markaan halkan ka baxay waxaan bilaabay in yaroo ganacsiya baan bilowda haddii aan bilowdana waan ku shaqaystaa boos yar baan leeyahay waan ku shaqaystaa dawaarkii baa ii yaalla iyo dharkii baa ii yaalla alaabtii yareeda kala dhigtay waxaa igi yara nolol maalmeelkaydgii oo dhan halkaasaan ka helaa
markaa halkan dawaarkaad ka baratay dawaarkii aad halkan ka baratay ayaad meherad yar ku furatay dawaarkii baad hadda ku shaqaystaa oo aad maryaha ku tushamiya haa markii hore maan haysan meh- wax meherada maan haysan laakiin markii aan dawaarka he- ii- dawaar helay aan dawaar iibsaday ee aan halkan dawaar yar soo iibsaday ee aan anigu gacantayda dee wax ku soo bartay ayaan dabeedna meel furtay meeshii aan furtay ayaan maryihiina dhigtay dabeedna sidaa laajigeed baan ku shaqaystaayo aan anigu halkaa nolol maalmeelkayga yar iyo caruurtayda iskuulkooda iyo masaariiftooda iyo nuso saacahooda iyo nolosha aasaasiga ah ee aan aan ku bilowna aan sidaa ugu shaqaystaa markaad isbarbar dhigto markii aad shaqadan baratay iyo markii hore ee aanad xirfadan aanad aqoonin ka war Te markaa maxaan iska barbar dhigaa markaa waxba maan aqoonin waxna maan haysan wax- ee, niyadina iima dhisnayn oo ismaan lahayn caruurtaada waxbaad usoo saari karaysaa laakiin iminka waan isku kalsoonahay oo haddii aan wax aanan waxbaba kale u shaqo tegin dee dawaarkaa labaatanka kunaan maanta ka helo ubadkayga gelinka horena toban baan siistaa gelinka eh, tobanna waxaan siistaa gelinka dambe caruurtayda waxaan ku koriyay sideed caruura aabahoodu waa nool yahay laakiin waa iska qa- eh, dadka bilaama camalka ah aynan ma shaqeeyo marka adiga caruurtii u shaqeeya caruurtaana u shaqeeya iskuul ma dhigtaan iskuulka way dhigtaa secondary ba iminka saddex ku jiraan ee, saddexna waxay ku jiraan iskuulka hoose labana way yaryar yihiin oo weli maan malcaamadahay ku jiraan intaaba nolol maalmoodkooda iyo iskuulkooda iyo anfacooda iyo aradbeelkooda iyo balcaddooda iyo buuggoodaba halkaa yar baan kasoo saara Waxaa sidoo kale dumarka la baray xirfadaha asaasiga ee ku shaqaysta ka mid a hooyo Nimco Yoonis Ibraahim oo ka soo saarta habka dhar tolida nolol maalmeedka caruurteeda iyo weliba waxbarashada.
anigoo waxba aqoonin oo gurigayga jooga iyuu odagaygu dhinto shan sano sii maatana iyo bil markaa halkan baan imi waan bartay dawaarkaan bartay markaan dawaarka bartayna aan suuqaan tegi boos yar baan samaysta dawaar baan hela oo waan iska fadhiista oo waan iskaga shaqaysta maasha allah iminka marayna caruurta waa sideed dee ma- waxooda iyo dharkooda iyo iskuulkooda iyo malcaamadoodaba halkaas umaan ka ka sameeyaa de waa labaan isu dhoweyn gabadh guri jooga baan ahay oo aan indhahaba aan kala hayn oo gurigaasun gudihiisuun ka shaqaysa iminkana de gabadh waxaan ku wax ka baratay oo meel walba maraysa baan ahaa wax soo kordhinaysa may qaar badan baa ku shaqaystay dee dumarkii qo- dad qof qofa meeshuu doono ka bax qaar baa magaalo miyada qabta ku shaqaysta qaar baa magaalada kaga shaqaysta qaar baa m- m- wax kale u bedeshayba iskuulkan oo ay yaalaan koob iyo labaatan dawaar ayaa waxaa hadda shaqaynaya toban harqaan iyadoo ay inta kale ciladaysan yihiin markii aan soo galay halka dumarkani ay ku baranayaan dawaarka ayaan la kulmay qaar ka mid a haweenkaasi waxaana ii sheegeen waxa ay doonayaan marka ay bartaan shaqada dawaarka
haa aniga magacaygu waa cibaado aadan cabdilaahi waxaan bartaa farsamada dawaarka dee si fiican baan u barannaa waa maxay markaa sababta aad cibaada u baranaysaa dawaarkan waxaan u baranaynaa inaan mustaqbalka iyaga hooseeyo kor ugu qaadno maadaamaanu nahay hooyooyin dan yara marka een, sidaa laashigeed baanu u barannaa iminkana heer wanaagsan baanu ka maraynaa een, dee maryo badanna baanu barannaa oo kala wada noocnooca hayo dee waxaan doonaynaa inaanu een, danyarnimadan kaga baxno een, maadaama ay tahay farsamo gacan oo aada u fiican inaanu caruurtayada dee een, aan uga helno nolol maalmeedka si een, aanu uga baxano noloshan daciifka ah ee dee danyarta oo aanu kor u kacno bishii lixaad baan ku jirnaa bidcad baa ku jirtaa haa goormaad ka qalijabinaysaa inaad dawaarkan barato insha allahu dee intiina loogu talagalay baanu dee kaga qalinjabinaynaa iskuulkan oo ay ka muuqato dhibaatooyin badan oo dhinaca agabka wax lagu baro haweenka ayaa haddana u muuqda mid aan istaagaynin oo aan ama aan xidhmaynin oo shaqadiisa sii wadanaya taasina ay ugu wacan tahay dhinaca mooralka niyadda ay u hayaan inay sii wadaan shaqada ay u hayaan dadka danyarta ah khadre xuseen xirsi waa maamulka iskuulka kor u qaadista nolosha qoyska sagaashan iyo toddobadii baa la furay Een, intaana anigu maamul baan ka ahaa sababtaan u furay waxay ahayd markii horena anagu macalimiin baanu hayn dhormistikada ka tirsan markii dambe iskuuladii oo dham la furayna waxaan dee kiinuna ha furaado dabeedna guri baanu kiraynay guri baan meel halkana ka kiraynay halkan sii jeedo xinaanada weyn kusii jeeda yaan qul hoolo waxoogaa leeg ninka kiraysanay halkii baanu isku abaabulay dumarkii baanu u yeedhnay wixii aan farshaxan samaynaynay baanu samaynay wixii aan waxbarasho kala wadnay baanu wadnay halkaasuu ka abaabulmay marka waxaanu doonaya in dugsigaygii soo noolayno oon iskuulkaygii furaa baanu doonay waayahay iskuulkan waa iskuul loogu talagalay in haweenku ay wax ku bartaan gaar ahaan haweenkii waxbarashada ka habsaamay iyo haweenka doonaya in ay iskood iyagu u shaqaystaan hadday dawaar tahay iyo haddii ay tahay cuno karin iyo xinasaar iyo adeegyo kale oo aad dadka bartaanba haween intee la-eg ayaa markii ugu horreysay aad ku bilowdeen inaa halkan aad wax ku bartaan ilaa iyo markii horta intaana halkan soo gaadhin halkan kule waan kuraysanay dumar labaataneeye abaa nooguyo haddana imise marayaan imanka lagama sheekayn karo inta ka baxday ka qalin jabisay sanad walba haddii aan halkan manhajkii kaa tuso sanad kastaba waxa weeyaan waxa ka baxa ilaa laba boqol iyo konton dumar aa ka qalin jabi dhinaca dawaarka kale haddii aanu eegno imise dawaar baa hadda idiin shaqeeya dawaaradan aa wax ku tashaan walaahi dawaaradu imanka waxba nooma shaqeeyaan koob iyo labaatan dawaar baa noo yaal laakiin waa wa- kuwa waktigaa labadii kun joogay way way raabaqeen yaa idin caawiya hadda oo een, idinka caawiya dhinacyana adeega iyo waxbarashadan aa haweenka oo, eh, aa siisaan maadaama aad sheegtay in ay eh, ugu yaraan laba boqol oo dumar ay hadda dhiganayaan cidina nagama caawisa annaga iskala butuluqsana oo mm, maxay tahay casharadana dumarku iyagaa soo qaata annaha soo qaata waxaana wa iska nabnabna oona xaggaa aad baan uga cadilanay cidinana ma caawiso taa aynu iminka ka hadlayno dawaarada oo kale filinjarkii oo isaguna naga dhamaaday kuraasidii ala- na loo sameeyey horta hay-adda keer baa nala shaqaystay kuraasi bay noo iibisay iskuulkan jeex bay noo dhistay maxay tahay aad hay-adaas horta wax aad noo gargaaray aanu aragnay isdaya iminkana nagama faramadhna ee literacy iyo lambaresi bay naga caawisaa halkan tee andhayd bay naga caawisaa oo meherad yaroo halkan nooga furan labadii kuma meherad ay noo fureen ay yidhahdeen dee bal hadda isku kaabteen meheradii weli waa noo samaysan tahay tee andhayd bay iminkana ka soconayey maryihii aanu midabeynay aanu weli iibinaa dhaqaale horta intaasaana soo gasha kaalin boqolkiiba la odhan karo waa shan iyo sagaashan bay kaga jiraan waayo annaga dumarka halkaa imika hangarka fadhiya haddii aan kusoo tusi lahayd indhaha kusoo arki lahayd ama aad waraysan lahayd inta badan dee waa dumar nafta reerkoodana iyagaa dibira inta gabadh dawaar hortaale halkaa ka baratayna yukaan lagama sheekayn karo intaasi haynoo joogo barnaamijka haweenka oo aad kala socoteen reediyo weergo waa anigoo ah fawsiye cumar barre iyo sadiiq yuusuf khalaf oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu